أخذت أخوض جديد المقال من القلب شعرا يجول ببالي بدأت أصلي على المصطفى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkani waa idaacadda islaamiga alfurqaan meel kastoo aad joogtaan ballanteenna waa inaan isku kaashanno faafinta dacwada waxaad ku soo dhowaataan darsiga labaatan iyo koowaad ee manduumatulmaqaasi oo ka sheekaynaysa khasawaadkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaana soo jeedinaya sheekh casaam abu yaxya مدحت بشعري كرام الرجال هم الله صفى سريرتهم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد waxaynu ku soo dhan jirnay kitaabkii manduumat almaqaazi oo uu iska lahaa axmed ulbadawi raxmat ullaahi caleyh waxaynu si gaar ahaan ugu dhex jirnay khaswadii uxod ee weyneyd waxay noo sii socotay raggii sugnaaday maalintii uxod oo sheekhu raxmatullaahi caleyhi uu tirinayey iyo guud ahaan dadkii sugnaaday oo waxaynu soo marnay saxaabadu markii ay hasiimadu dhacday inay saddex qeybood u qeybsameen qeyb wareertay oo saxaabada u badnaayeen iyo qeyb yaacday oo ilaa madiine gashay oo in yaroo kooban ahayd iyo qeyb sugnaatay oo iyaguna afar iyo toban qof ahaa raggii buu markaa sheekhu raxmatullaahi caleyhi uu tiriyey sugnaaday oo afar iyo toban ahaa oo laakiin sheekhu raxmatullaahi caleyhi uu ka dhigay laba iyo toban uu ka dhigay intii yaacdayna wuxuu inoo sheegay inuu ilaahay tabaaraka watacaala cafiyey qur-aankana way ku soo aroortay oo waynu soo marnay halka sheekhu raxmatullaahi caleyhi wuxuu ka gelayaa haweeney taariikhda baaldahaba ka gashay oo maalintaas sugnaatay ayuu ka gelayaa oo rasuulkana calayhi salaatu wasalaam difaacaysay iyadiyo laba wiiloo dhashay ayaa difaacayay rasuulka calayhi salaatu wasalaam gabadha nasi- nasiiba bintu kacab almaasiniya ayaa la yidhaahdaa nusaybana waa la akhriyaa oo mararka qaarkood la tasghiiriyo wa habatat way sugnaatay nasiibatu nasiibo ayaa sugnaatay almubaayica ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam baycada la gashay marka nasiiba laba miiso ama laba sharfood baa ilaahay tabaaraka wa tacaala ku sharfay waxaa ilaahay ku sharfay inay ka qeyb gashay baycat alcaqaba athaaniya iyadoo ninkeeda la socota ayaa iyadiyo walaasheed ay ka qeyb galeenoo saxaabadii ansaarta ahayd ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam la gashay baycat alcaqaba ayay ka mid ahay saasuu markaa sheekhu u leeyahay almubaayica uu u leeyahay waxaa kaloo ilaahay ku sharfay inay sugnaatay labadii markaas raacay sheekhu wa habatat way sugnaatay nasiibatu nasiibo ayaa sugnaatay almubaayica rasuulka baycada la gashay qablo hadda ka hor macnaha qhaswada ka hor ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam bayco la gashay wa can khayri lwaraa rasuulka uunka u khayrka badan la mudaafica ayay ahayd mid difaacasoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay difaacaysay oo waxay leedahay rasuulkan calayhi salaatu wasalaam la baxay maalintii dagaalkaasi dhacayay gelinkeedii hore ilaa markii dambe aan soo gaadhay gelinkii dambe oo dagaalka aan baashirayey rasuulkana calayhi salaatu wasalaam aan difaacayey seefna waan ku dagaalamayay ayay tidhi qaansadana leebabka ayaan ka tuurayey ilaa markii dambe ibnu qami'a ninkii la ohan jiray oo dhaawac culus uu gaarhsiiyey bacdamaa saxaabadii ku hareeraysnayd ay yaraadeen laba iyo toban dhaawac ayaa gaadhi baa la yidhaahdaa nasiiba ama nusayba kolba sidii la akhriyaba maalintaas labadeedii wiil ee la kala oran jiray cabdulaahi iyo xabiibna waxay ahaayeen qaar garab taagan hooyadood ayay ahaayeen labadabana waxaa dhalay saxaabigii la oran jiray zayd bnu caasim oo ninkii qabay ahaa nasiiba ayaa dhalay labadabana caan ayay ahaayeenoo xabiib ibnu zayd ibnu caasim waa ninkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu u diraayey musaylimat lkadaab uu u diraayey kadibna uu dili jiray markii dambe uu diiday inuu Nusay- in musaylama u ogolaado nebinimo cabdillaahi ibnu zayd ibnu caasimna waa ninkii kutubta axaadiidta dhexdooda ku caanka ah saaxibu lwuduu oo ninka sifada rasuulku u weyseystay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh soo wariyey ayuu ahaa wahabatat way sugnaatay nasiibatu baa sugnaatay almubaayica rasuulka baycada la gashay qablo hadda ka hor ay qabla uxudin wa can khayri lwaraa oo mudaafica ayay ahayd mid difaacayso ka difaacaysa cadowga can khayri lwaraa khayrka midka waraaga iyo khalqiga u khayrka badan leh ayay difaacaysa wa jurixat waa lagu dhaawacay fiihi ay fii difaaciha dalika almaxmuud difaaca ay difaacsi rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa lagu dhaawacay oo laba iyo toban dhaawac baa soo gaadhay oo u qeybsanaa waran ku dhacay iyo seef tumaatiday wa shallad way qalashay yaduhaa gacanteediina way qalashay walitabaruki barakaysi awgeed baanay alwaraa khalqigu taqsiduha u qastin jirtay oo waagii dambe macnaha ee muslimiintu ay guuleysteen dadka intay u tagaan ayaa waxay soo barakaysan jireen gacanta qalalan ee nasiiba umu cumaara ay leedahay ay soo barakaysan jireen maadaamay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay ku difaacday oo gacan barakaysanoo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam lagu difaacay ay tahay dadka xanxanuunsanaya iyo wixii la midka ana way marin jirtay baa la yidhi ilaahayna tabaaraka wa tacaala way u bari jirtay waana iska caafimaadi jireen marka gabadhaasna saasay markaa taariikhda noocaasa ay u gashay fii xufratin waqaca khayru mursali fanaashahu طalxatu wasihru cali id cudbatu hasha raba hasha rabaaciyatahu washaqa min shiqwatihi shafatax wuxuu sheekhu raxmatullaahi calayhi meesha tanuu ka gelaya dhacdooyin dhacay oo ku dhacay rasuulka calayhi salaatu wasalaam dagaalkaas dhacdooyinkaasi waxa weeyaan in rasuulku calayhi salaatu wasalaam god uu ku dhacay in dhooshiisu ay dhacday in dibintiisu ay dilaacday in dakhar uu soo gaadhay rasuulka calayhi salaatu wasalaam in dhaawacyo kala duduwani ay soo gaadheen oo lugtan uu wax ka noqday ayuu sheekhu rabaa raxmatullaahi calayhi meeshatan inuu inooga tilmaamo ayuu rabaa fii xufratin god ayuu waqaca ku dhacay khayru mursali midka la diray midka u khayrka badan leh dadka la diray midka u khayrka badan oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam god ayuu ku dhacay godkana waxaa qoday bay culimmadu leeyihiin ninkii la oran jiray abuu caamir alfaasiq ayaa qoday oo wuxuu ugu talagalay inay muslimiintu ku dhacaan buu ugu talagalay rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa godkaas ku dhacay saasaanay lugtiisu u u noqotayo xogaa murkacasho ay u gaadhay fanaashahu waxaa ka soo saaray rasuulka calayhi salaatu wasalaam godkii dalxatu dalxa ayaa ka soo saaray wasihru cali iyo wiilkii uu sadoga u ahaa ee cali bni abi aalib radia allahu canhu la oranay saxaabigaas ayaa ka soo saaray oo markuu godka ku dhacay rasuulku calayhi salaatu wasalaam labadooda ayaa qabtay oo kasoo dhuftay intaanu gudaha gaadhinba way kasoo dhuftay marka waa dalxa ibnu cubaydillaahi taymiy iyo cali bni abi aalib alhashimi ayaa ka soo saaray godka rasuulka calayhi salaatu wasalaam qaabku ugu dhacayna waxay ahayd dhaawac gaadhay awgeed ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam la liicay tiiyuu markaa godka ugu dhacay tiibuu sheekhuu noo sheegay id waqti ayuu rasuulku god ku dhacay cutbatu cutbe hasha uu dhaawacay oo burburiyey rabaaciyatahu dhooshiisii uu burburiyey wa shaqa uu dilaaciyey min shiqwatihi guundaradiisa awgeed shafatahu dibintiisiina oo dilacayay macnaha bishintii rasuulkana calayhi salaatu wasalaam dhaawac ayaa gaadhay kadaalika rabaa'iyadii iyo dhooshiina waxaa gaadhay jabitaan iyo inay burburto ayaa gaadhay waxaana burburiyey oo dhaawaca gaadhsiiyey rasuulka ninkii la ohan jiray cutba ibna abi waqaas oo ay wada dhasheen sacad ibna abi waqaas ay wada dhasheen sacd ibn abi waqaasna maadaamuu rasuulka ninkaasi dhaawaca uu gaadhsiiyey in badan waxa uu ku dadaali jiray in uu ninkaa dilo maadaamuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu dhaawacay wax tilmaamayana ma jireen inuu muslimay laakiin gacanta sacad ibnu abi waqaas kuma dhimanin muslimiintuna maysan dilin qisada waaba la wariyaayo qisada la warinaya waxay leedahay ninkaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhaawacay ee dibintiisii dhaawacay ee dhoosiisii jebiyey nasligiisa iyo tarankiisa qof qaangaadhaa ma jiri jirin ilaa wuxuu noqon jiray abkhar ayuu noqon jiray alabkhar waa aladii antana famuhu weeyaan waa qofka afkiisu uraaya weeyaan ama at ahtam ayuu noqon jirayo ilkahan hore ee dhoolasha ama foolasha ayuu iska daadan jiray ayay leeyihin culimadu oo waxaa ku dhacay maxaa la yidhaahdaa dhibtii uu geystay aabayaa aabahood uu geystay musiibadii ka dhalatay baa waxay saameyn ku yeelatay wiilashii iyo tarankii uu lahaa ayay saameyn ku yeelatay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam inuu habaaray ayaa riwaayaadka qaarkood ay sheegayaan cid wakti buu ku dhacay godka cutbatu cutbe hasha uu burburiyey rabaa'iyatahu dhooshiisa uu burburiyey arabaa'iya waa asinu aladii asinu alatii bayna athaniyati wannaab waa ish waa waa iliga udhexeeya micida iyo foolka udhexeeya markaa dhoolba af soomaali un loo yaqaanaa oo luqadda carabiga ilkaha ayaa qeybsama oo dhowr qeybood bay u qeybsamaan foolasha thanaayaat ayaa la yidhaahdaa dhowlahana waxaa la yidhaha rabaa'iyaat oo ra-da la kordhigay ayaa la yidhaahdaa miciyahana anyaab ayaa la yidhaahdaa gowsaa inta kusoo xigtana dawaaxik baa la yidhaahdaa waa qofka markuu qoslaayo inta muuqata weeyaan gowsaha qeybta dambe kasii dambeysa labada horena adaraas baa la yidhaahdaa luqada carabiga qeybta u dambeysana nawaajid baa la yidhaahdaa af soomaaligana daanjariid ayay oran jireen id waqti ayuu rasuulku ku dhacay godka hasha uu burburiyey cutbatu cutba rabaa'iyata uu burburiyey wa shaqa uu dilla-iyey min shaqwatii gundaradiisa awgeed shafatahu dibintiisa uu dilla-iyo dibinta hoosena gudaha ayay ka dilaacday ayay leeyihin culamaa u siyar oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam maalinta dhaawacyo dhowra ayaa gaadhay horta wejiga rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ka dhaawacmay dhooshuna way burburtay intan koodka loo yaqaanana waxaa ka galay koofiyadda uu xidhnaa biraheedii ayaa galay dibinta hoosena rasuulka calayhi salaatu wasalaam gudaha ayay ka dhaawacantay mankibka iyo garabkuna waa u kala baxay jilibkana waxoogaa juga ayaa ka gaadhay marka intaasoo dhaawaca ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam gaadhay tiibuu markaa sheekhu inoo sheeg sheegaya washaja-u rasuulka waxaa dhaawacay oo dakray ibnu qam'a ibnu qam'a ninkii la ohan jiray ayaa dhaawacay waa cabdullahi ibnu qam'a nin la ohan jiray weeyaan siduu ku dhaawacana waxay ahayd koofiyaddii koofiyad bereedda ahayd ee rasuulku xidhnaa ayuu wax ku dhuftay markaa waxaa gashay ilkaheedii ayaa galay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuu habaarayo wuxuu ku yihi aqma'aka allah iadallaka allah wasaqaraka allaha ku duleeyo ayuu ku yihi saasaanu ku duloobay wabnu shihaabin iyo ibnu shihaab ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam dakray sallaa calayhi illah rasuulka allaha ammaano maa saxa intuu shumaayo saxaabun daruur intay shumaso ha ammaano rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu ku salinaya cabdullaahi ibnu shihaab ayaana isagana rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhaawac gaadhsiiyey cabdullaahi ibnu shihaab azuhri weeyaan markii dambe wuu muslimay cabdullaahi ibnu shihaab azuhrigana waxa weeyaan sheekhii caanka ahaa ee maxamed ibnu shihaab azuhri loo yaqaanay awowgii weeyaan oo sheekha waxaa la ohan jiray moxamed ibnu muslim ibnu cabdilah ibnu cubaydillaah ibnu shahaab azuhri ayaa la oran jiray waana sheekha culimada muxadisiinta inta badan ay wax ka wariyaan waana sheekh imaamu maalik weeyaan maalin la weydiiyey sheekha laftiisa akaana jaduka cabdullaahi shahida badran waxaa la weydiiyey awowga cabdullaahi hortuu dagaalkii bader ma ka qayb galay ayaa la weydiiyey markaasuu yihi nacam ha waa ka qayb galay walaakin fi ja- fi ljaanib alaakhar bu laakin laakiin gaalada u dagaalamayuu yihi macnaha dagaalka beder waa xaadire laakiin awowgeed dagaalada u dagaalamayey rag kalaa laakiin jiray oo la dhashay ninkan oo laakiin iyagu muslimiin ahaa ayaa jiray washajahu waxaa dhaawacay rasuulka ibnu qam'atin baa dhaawacmay dhaawacay wabnu shihaabin baa dhaawacay sallaa calayhi allah allaha ku saliyo ha ammaana rasuulka maasaxa intuu shubmaayo saxaab daruurta shubmayso ammaan uu rasuulka ammaanayo weya wasdarada dama abulkhudriyi وانتزع الحلقة في النبي أبو عبيدة فكان أثرما بساقط الثني- ثنيتين, ثنيتين أعلما بملء, بملء در- درقه من المهراس جاء ليشرب شفيع الناس حيدرة فعافه ورخص ورحض عن وجهه الدم فسا- ففاز بالرضا oo halkan nagu sheega sheekhu raxmatullah caleyh dhaawicii rasuulka calayhi salaatu wasalaam gaadhay dhiigga ciddii ka soo saartay ayuu inoo sheegaya oo dhaawicii markuu dhiig sameeyey dhiigga saxaabada qaarkood ayaa ka soo saaray waxaa ka soo saaray marka abulkhudri ayaa ka soo saaray wasdarada wuu ka nuugay addama dhiiggii waxaa ka nuugay rasuulka abulkhudriyi baa ka nuugay abulkhudri waa saciid ibnu ibnu waxaa la dhahdaa abu saciid alkhudri aabihii weeyaan maalik ibnu sinaan ayaa la yidhaahdaa magaciisa rasmiga ah abu saciidna maalik waxaa la yidhaahdaa sacad ibnu maalik ibnu sinaan baa la yidhaahdaa wasdarada wuu ka soo nuugay addama dhiigga abulkhudriyi baa ka soo nuugay oo isaga ayaa markaa dhiiggii qaatay oo cabay markii dambana rasuulkana waxaa la wariyey inuu maalintaa ku yidhi man masa dami dama lam tusibhu naar maadaamuu dhiiggaagii iyo dhiiggayga ay isdhex galeen naar ku taaban mayso ayuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam dhiiggiina waa nuugayaa haddana muutufina muxuu sameeyey wuu cabay oo u qaatay rasuulka calayhi salaatu wasalaam isaga dhanba wuu barakaysnaa oo wixiisa oo dhan baa barakaysnaa wantazaca waxaa ka soo saaray alxalqata xalqadii waa birtii covid bireta fi nebiyi nebiga waxaa ka soo jeeday abuu cubaydatin baa ka soo jeeday marka labada shaqo ayay kala qaateen abuu cubayde iyo abulkhudri abulkhudri isaga dhiiggii ayuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka dhameeyey ka saaray abuu cubaydena muxuu sameeyey xalqadii iyo birtii ku jabtay rasuulka ayuu ka soo saaray fa kaana wuxuu noqday marka atharama ayuu noqday muxuu athram ku noqday bisaaqiti athaniyatayni labadii fool oo dhacay awgeed ayuu ku noqday athram ku noqday aclam ayuu noqdayo mid faruurana haddana wuu noqday marka athramku waxa weeyaan waa qofka dhoolihiisa foolashiisa horaan u jeeda ay maqan yihiin ama laba kamida ay maqan mid ka mida ay maqan tahay weeyaan aclamkuna waxa weeyaan waa ninka dibinta ay dilaacsan tahay ee faruurta le weeyaan marka birtii baa waxay samaysay in abu abuu cubayda ay foolashiina ka rido faruurtiisana qeyb ay jarto ayay samaysay saasuu markaa ku ahaan jiray abuu cubayda nin athrama oo aclama uu ku ahaan jiray wantazaca wuu ka soo siibay alxalqata birtiina fi nebiyi nebiga waxaa ka soo siibay abuu cubaydatin baa ka soo siibay fa kaana wuxuu noqday marka atharama mid dhoolaha foolasha hore ay ka dhaceen buu noqday oo wuxuu ku noqday bisaaqidi thaniyatayni labada foole hore oo dhacay awgeed aclama ayuu noqday waa khabar bacda khabar weeyaano mid macnaha wuxuu noqday aclama ayuu noqday aclamkana waxaa luqada carabiga lagu yidhaahdaa qofka faruurta sare ka faruuran ayaa waxaa loo yaqaanaa aclam ayaa loo yaqaanaa hadduu laakiin faruurta hoose uu ka faruuraya waxaa loo yaqaanaa aflax ayaa loo yaqaanaa بملء درقه من المهراس جاء ليشرب shafiicu nnaasi jaa wuu la yimi xaydaratun xaydaro ayaa la yimi oo soo qaaday bimil'i darqihi gaashaankiisa muggi bimil'i darqatin gaashaan muggi ayuu ka soo qaaday min almihraasi maqor meesha ku yaalay wuxuu soo qaadayaa liyashraba si uu u cabo shafiicu nnaasi midka dadka u shafeecaya maalinta qiyaamaha facaafahu wuu ka haday rasuulku calayhi salaatu wasalaam biyaha inuu cabo waradaxa markaa wuxuu ku maydhay biyihii cali wuxuu ku maydhay kaga maydhay can wejhii wejigiisa adama dhiiggii buu kaga maydhay fafaaza wuxuu ku liibaanay cali maalintaas biridaa raalli ahaansho ayuu ku liibaanay ilaahay baa tabaaraka wa tacaala falkiisaas raalli kaga noqday rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa raalli ku noqday ta wuxuu uga jeedaa waxaa weeyaan cali radia allahu canhu markii laga soo saaray birihii ku jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo madaxa kaga jira abu cubeydana uu ka soo saaray ayaa wuxuu qaaday gaashaan weyn oo haystay ayuu qaaday kadibna meel moqora ama mihraas ah mihraasku waxaa weeyaan dhagaxa biyaha haya ee buuraha dhakadooda ku yaala ayaa mihraas loo yaqaanaa moqorna af soomaali waa lagu yidhaahdaa meeshaa moqorkaa mar kasoo saa- kasoo qaaday gaashaan biya oo buuxayuu ka soo qaaday wuxuu soo qaaday waxaa weeyaan wuxuu rabay rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu siiyo si uu markaa uu uga dhigtay biyo uu cabo laakiin biyii waxay sameeyeen waxoogaa ura ayay lahaayeenay sameeyeen kadib rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa hortoodii ayuu ka haday ma cabin rasuulku calayhi salaatu wasalaam cali marka wuxuu sameeyey maadaama uu rasuulka aanu cabi karin wuxuu kaga dhaqay dhiiggii iyo wixii ayuu kaga dhaqay markii dambena faatima radia allahu canha ayaa u timi oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam la dhaqaysay iyadaa dhaqaasay calina uu ku shubaayey rasuulka calayhi salaatu wasalaam biyo ay ku shubaayey dhiiggii baa laakiin markii dambe intuu batay istaagi waayey faatima marka waxay samaysay xasiir iyo caws intay gubtay oo ay dambas ka dhigtay bay dambaskii qaaday kadibna nabaradii dhiigga waday ayay saartay saasuu markaa dhiiggii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ku joogsaday oo dhaawicii maalintaa gaadhay uu ku joogsaday dhiiggiisu bimil'i darqatin gaashaan muggii ayuu min almihraasi moqorka jaa-a uu kala yimi xaydaratun xaydare xaydara waa cali asmaadiisa mid ka mida weeyaan marka waxaa la yidhaahdaa hooyadii waxay u bixisay asad bay u bixisay laakiin xaydaraha iyo asadka waa laba lafdi oo isku magaca weeyaano waxaan oo dhan waxay ka mid tahay asmaada libaax uu leeyahay ayay ka mid tahay maalintii khaybar ayaanu la baxay oo ana aladii samatni ummi xaydara waa kii lahaa liyashraba si uu cabo ayuu u keenay biyaha shafiicu nnaas dadka midka u wargeynaya facaafahu rasuulku waa kahday biyo cabitaankoodii waa kahday oo ma cabin waradaxa wuxuu kaga rusheeyey oo kaga maydhay can wejihi wejigiisa cali kaga maydhay adama dhiigi fafaaza wuxuu ku liibaanay cali maalintaas birida ee birida allahi wa birida rasuul salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayuu ku liibaanay maalintaas qisaska dhacay ee la yaabka leh waxaa ka mid ah oo maadaamuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhaawaca intaa leeg la soo gaadhsiiyey waxay daliil iyo tilmaan u tahay in rasuulka calayhi salaatu wasalaam laga dhaqaaqay oo laga yaacay dhinaca kalena saxaabo ayaa shahiiday qisaska markaa la wariyo ee la yaab kale ee aasaar laga wariyey waxaa ka mid ah in haweeney reer bani najaar ah oo weliba reer bani dinaar ah ayay rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo aaggii uu joogay ay timi dagaalkuna uu ka dhacay ile magaalada madiine meeshu kamay fogeyne waxaa loo sheegay marka ninkeedii inuu geeriyooday walaalkeedna uu geeriyooday aabbaheedna uu geeriyooday ayaa loo sheegay intaa markii loo sheegay ayaa waxay tidhi famaa facala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii alle ka warrama ayay tidhi markaasaa waxaa la yihi khayran yaa umma fulaan huwa bixamdi illaah kamaa tuxibiin ayaa lagu yidhi rasuulku waa fiican yahay sidaad jeceshahayna waa ku sugan yahay ayay tidhi ayaa lagu yidhi markaasa waxay tihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam isha ii saara ayay tihi waa loo tilmaama waxaa lagu yidhi rasuulku waa kaas waana aragtaa inuu caafimaad qabo markaase waxaa tihi baa la yidhi kullu musiibatin bacdaka jalal yaa rasuul allah musiibo kasta oo aniga igu dhacda oo laakiin adiga aan ku soo gaadhin waxay iska tahay maxay wax iska basiid oo iska fudud weeyaan ayay ku tidhi marka qisas la yaab leh oo noocaasoo midhana ayaa laga wariyey ansaar maalintaa laga wariyey qataadatu ذو العين ردح النبي بقوسه وقد تشظظت حبي قتادة قتادة ذو العين إشا متك أصاحب كاها ردها وكؤلي النبي نبي أيا كؤلي بقوسه قوس كيسي أيو كؤلي وقد تشظظت حبي way meesha wuxuu kaga sheegaya sheekhu raxmatullah calayhi laba shay oo qataada ibnu nucmaan ibnu zayd alawsi midna la siiyey midna ay ku dhacday qataada radia allahu canhu dagaalkaas ayuu ku dhaawacmay ishana wuu ka dhaawacmay ishu markaa banaanka ayay ku soo dhacday iyadoo markaa dhabanka ka saaran ishioo laalaada oo wax yar ay iska haystaan ayuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam u yimi markaasuu rasuul allow ishaydii quruxda badnayd meeshay taalla waad aragtaaba ku yidhi markaasuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam in shiita sabarta walaa walaka aljanna wain shiita radadtuhaa wa dacawtu allaha lak wuxuu ku yidhi haddaad doontana waa samri jannana waad ku heli doontaa haddaad doontidna waasha waan kuugu celinayaa ilaahayna inuu kuu bogsiiyo ayaan kuu baryayaa markaasuu yihi rasuul allow ina aljanna لجزاء جميل وعطاء جليل ولكني رجل مبتلى بحب النساء وأخاف أن يقولن أعور فلا, يرد فلا يردنني ولكن تردها وتسأل الله لي الجنة قول رسول الله الجنة أبا الكيد أدبو قرح بذي وعلى ديدي كرمها عطاك الجنة لو لنا ووحاد وين وينا وحنا يسكر معها لكن وحنا ينين هواك تعيل كود لو يتحاميو haweenka iyo la sheekaysigooda iyo guurkooda iyo howlahaasaan ku ibtilaysanahay ayuu yidhi marka waxaan ka baqayaa buu yidhi haddii anigoo ilaa ay arkaan inay igu yidhaahdaan waa kii cawarka ahaa igu yidhaahdaan oo markaa warkayga ay qaadan waayaanoo naag waliba ishaydun ay fiiriso meesha dolooshuun ay fiiriso ayaan ka baqayaaye rasuul allah ishana ii soo celi oo ilaah ii bari jannadana igu dar buuhi macnaha oo ay kala reebin labadaba laakiin isku kay dar markaasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam intuu gacanta ku qaaday ayuu ku celiyey waxaa la yidhaahdaa ishii soo dhacday iyo ishii caafimaadkii qabtay markii dambe wax arag badnaan jirtay ishii soo dhacday baa caafimaad badnaan jirtay tiiu markaa sheekhu inoo sheegaya qisada labaadu inoo sheegay waxaa weeyaa markii dambe dagaalku dhammaadayna rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu sameeyey qaanso uu lahaa ayuu siiyey markuu siinaayeyna dagaal ma jirina wuu dhammaaday laakiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu iska siiyey waxaa la yidhaahdaa qisadaas isha ka soo dhacday qataada ibnu nucmaan ka soo dhacday waxaa ku faanay baa la yidhaahdaa wiil ka mida wiilashii qataada ayaa ku faanay maalin maalimaha ka mid ah oo uu la kulmay ninkii qiimaha badnaa ee cumar bin cabdilcasiis uu la kulmay marka wuxuu ku yihi min man irajul bukuun oryaa tahay buu ku yidhahdaa adiga markaa gabay buu ugu jawaabayo wuxuu ku yidhi baa la yidhi ana aladii saalat cala alkhadi caynuhu faruddat bikafi lmustafa axsana aradi facaadat kama kanat liawali amriha fayaa xusna maa caynin wayaa xusna maa khadi ayuu ku yidhi waxaan ahay buu ku yihi anigu ninkii ishiisu ay ku soo dhacday dhabankiisa wiilkiisii baan ahay ee rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam uu ku celiyey gacantiisa markaasaa waxay ku laabatay ishii aabbahay tii hore mid ka qurux badan ayay ku laabatay fa yaa xusna maa caynin wa yaa xusna maa khadi wuxuu ihi marka alleylehe ishaasina way qurux badneed dhabankii ay ku soo dhacdayna wuu qurux badnaa ayuu ku yidhi cumar baa ugu jawaabay marka gabicaan baxay oo abusalti thaqafi ninkii la ohan jiray uu lahaa wuxuu ku yihi marka tilka almakaarimu laa qacbaani min labanin shiibaa bimaa'in facaada bacdu abwaala alla ilahay wuxuu ihi waa sharaf lagu faanata ku faanasa mana aha dhiil caanaa oo inta la cabo kadibna kaadi noqonaya dad baa ku faana macnaha dhiil caana intay cabaan oo kaadi noqonaya ayay hadhow ku faana waxa dhahda intaasoo geelaan maali jiri intaasoo caanaa baan cabi jiray cuntada intaasaan ka cuni jiray waxaan macno lahayn ayay ku faanayaan laakiin adigu alleel wax lagu faano ayaad ku faanaysaa ayuu ku yidhi eh, ninkaas cumar bin cabdilcaziiz radi allahu canhu qataadatu qataada dulcayni ninka u sheeg saaxiibkaa raddaha waxaa ku celiyey annabiy nabiga ayaa ishiisii ku celiyey biqowsihi qowskii iyo qaansadii rasuulkana xubiya waa la siiyey macnaa yaa la siinaya qataado ayaa la siiyey oo goormaa la siiyey walxaal baa la siiyey qad tashadat ay qad intahat ilxurub xarb dagaalkiiba uu dhammaaday ayaa la siiyey qad tashadat macnaa tafaraqat cadowgii wuxuu noqday cadow kala tegay ayuu noqday marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam taana wuu iska siiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo cadiyo u gaara ayay ahayd intaaynu ku dayna insha allahu tacaala maanta subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk وللدين ضحوا بأنفسهم وجادوا بكل نفيس وغالي شداد إذا ما التقوا بالعدا ليوث تسود بأرض القتال